dhalinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa hareeraha wadooyinka magaalada ku iibiya sabuulka galeyda si ay uga helaan nolol maalmeed ku filan galeydan ayaa laga keenaa beeraha ku yaala hareeraha magaalada iyada oo bulshada laga iibiyo isagoo duban qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa rediyo baaluulu uga waramay sida ay u shaqaystaan magaceeda waa nin la yidhaha caligeley sabuulkan dubaa sabuulkaniya waa alxamdulilah ilmahan ku biilinaa taqaanaayay beeraleydan ka soo gadnaa kadib annaga aan bariis ciyaalka uga sii raadsana alxamdulilah qadayni waa sabuulkaniya uu subaxdii labaiyo tobankaan soo fadhiistaa aan duwowga bilaabo ilaa cishihii aan ka tagaa meeshaan daraawiishta ma garat dadkani alxamdulilah cunistiisa dadka oo ku fiican yihiin dad cambuul ay qaataan oo cambuulo fashaqayda ay qaataan dad sabuul duban ay qaataan dad sabuul cayrin ay qaataan cambuuladani oo koombada waxaan gadaa dhibic sideedan gadaa sabuulka dhibic saddex dhibic labo dhibic toban iyo shan qofkii markaas sii liito marka niyo saasaan bariis ugu raadinaa sabuullaha waxaa ka shaqeeyaa galeesaa ka shaqeeyaa galeesaa duubaa nololmaalkeeda marka akraasada waa soo gadanaa waa soo iibinaa marka waa nolol keena halkaana aa nolol keena marka hasaa aa raasina nololmaalka waa sii gadaana haa intasaa ka raadi ahaa caqabadda haa aad iyo aad caqabad weyn macnaha waxaa waa meeshaan baawuriyada meeshaan soo galo marka waa baawuriyada u daran meeshaas oo laamiyaa fadhina marka baawuriyada meesha soo mar dabka haa aad iyo aad haa dhimbale waa soo furuurayin oo gacmaha macnaha gubinay soo maaha dabaa gacmaha kula jirtaa ilaa shaqada waxaa kula jiraa adii lix sano ama afar carruura ii joogta aan ka biila nololmaalkeeda uu filan yaha haa uu filan yaha haa uu filan halka sabool waxaa gadaa dhibac labo shan labaatan senti barab siyaa gadaa dadka macnaha si wax oo u haastaan oo kale aa u gadaa dhallinyaradan ayaa shaqadan uga maarmay inay ka taariibaan dalka iyagoo go'aansaday inay ka faa'iidaystaan wax soo saarka dalkooda